إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jamca mubaarak kusoo dhowaada qodobada wararka arrin mucjiso ah ayaa xalay lagu arkay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya dowladda beljum ayaa sii deysay maxbuus soomaali ah oo u xirnaa in ka badan toban sano rag kuluumaysato ah oo muddo lagu la'aa xeebaha magaalada berbere ayaa iyagoo badqaba laga helay badda jabuuti wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiiska la dhex dhigtay beelaha leysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dega gobolka baay halka taa'ib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta toddobiyo labaatanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaaqle ee wilaayada islaamiga ah gedo dad hor leh ayaa ku dhintay dab ka dhashay dabeesha ee weli ka holcaya gobolka californiya ee ka tirsan dalka maraykanka qodobka dibaddana maraykanka ayaa yukrain u ballanqaaday gargaar militari oo qiimo sare ku kacaya موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jamco taariikhdana ay tahay tobanka bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsanna tobanka bisha koowaad labada kun shan iyo labaatan warkii oo dhan arrin mucjiso leh ayaa xalay lagu arkay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya habeenkii xalay si gaar ah intii u dhexaysay salaada maqribka iyo cishaha waxaa hawada magaalada mooyaale iyo deegaano ka tirsan gobolka liibaan ee dhulka soomaali galbeed lagu arkay arrin mucjiso ah dadka ayaa waxa ay mar qura hawada ku arkeen olol iyo dab socda taasoo welwel ku abuurtay dadka ku dhaqan deegaanadaas muuqaalo laga soo duubay ololka ayaa muujinaya dabka oo dul maraya magaalada mooyaale mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka warbixiyey xaaladda ay xalay la kulmeen waxaan ad arkaysaan waa waxaan afgara weynay oo galabta oo marka salaatil cishaayada tukanayay oo wax fara badan ad moodayso gantaalla iyo waxay yihiin aanan garanaynin ayaa markaa dhinaca qoraxdhac yay ka soo baxeenoo markaa xagga qiblada unbay magaalada dusha ka mareenoo xaggaas yay dhaafeen marka ilaa dhowri toban weeyaan mid weyn baa ku jira marka waxa waxay yihiin markaanan garanayn weyaan marka arrintaasi koley sidaasa jirta marka la socda waxay yihiinna de ma sheegi karno waxna marun baan aragnaa guuxna mala tani ayaa ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo iminka qaybo ka mid ah dalka itoobiya ay ka taagan yihiin foolkaanooyin ka qarxay halkaas taasoo sababtay barakaca kumanaan ruux oo itoobiyaan ah dowladda beljum ayaa sii deysay maxbuus soomaali ah oo u xirnaa in ka badan toban sano sida warkaani uu ku faahfaahinayo maxamed qaasim maxamed cabdi xasan afweyne oo ka mid ah kalluumaysatada soomaalida ah ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala dalka beljimka kadib muddo sanado ah oo si gardarro ah ugu xirnaa halkaas in ka badan toban sano ugu xirnaa dowladda beljimka kadib ayaa ugu dambeyn waxa uu maxamed helay xuriyaddiisa kadib markii lagu waayey eedeymihii loo haystay sanadkii laba kun toban iyo saddexda ayaa ninka kalluumaysatada ka mid ka ah laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis oo ah caasimada dalka biljimka muddo toban iyo kow sano ah oo si gardarro ah u xirnaa kadib maxamed ayaa kadib helay xuriyaddiisa iyadoo xukuumadda barasilis ku weysay dhammaan eedeymihii ay u haysatay saraakiil ka tirsan sirdoonka biljimka ayaa ninkan ka qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada barasilis kuwaas oo ku eedeeyey inuu ka mid yahay waxa ay ugu yeeraan burcadbadeeda soomaalida eedeymaha loo haystay ee uu kabiri noqday waxaa sidoo kale ka mid ah in uu ka dambeeyey afduubka markab laga leeyahay dalka biljimka kaas oo la afduubtay sanadkii laba kun iyo sagaalka qaar ka mid ah waddamada caalamka si gaar ah kuwa reer galbeedka waxaa ku xiran dad badan oo soomaali ah kuwaas oo loo haysto eedeymo la mid ah kuwa lagu haysto maxamed cabdi xasan waxaana muddo sannado ah ay ku xiran yihiin xabsiyada dowladahaas rag kuluumaysato ah oo muddo lagu la'aa xeebaha magaalada berbere ayaa iyagoo badqaba laga helay badda jabuuti farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahinaya xeebaha magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya waxaa bil ka hor lagu waayey saddex nin oo kalluumaysato ah kuwaas oo iminka laga helay xeebaha jabuuti cilad ku timid doon ay wateen kalluumaysatada ayaa sababtay inay dib ugu soo noqon waayaan magaalada berbera halkaas oo ay markii hore ka ambabaxeen cilad ku timid bateriga doonta ayaa sababtay inay u dhaqaaqi weyso halkii ay doonayeen oo ay la aaday jiho kale iyagoo muddo sagaal iyo labaatan cisho ah dul sabaynayay badda sida uu sheegayo khadar ibraahim oo ka mid ah kalluumaysatada saarnayd doonta magaalada berberaanu ka baxnay haddaannu baxnay waxaannu baxnay taariikhdu maan ka ahayd labadii kun iyo afar iyo labaatankii bishii labayo tobnaad lixdeedii cillad baa nagu timid xagga laashkaa bayteriga bayteriyada naga dhacay kadib waannu cadilanay muddo badan baanu sabaynaynay muddo sagaal iyo labaatan cishaa baanu sabaynaynay markaad sabaynayso isma maamuli karaysid dabaylaha ayaa ku maamulaya berbere dush waxayna keentay jabuuti dusheeda markaa waxaa na helay ciidamada ilaalada xeebaha jabuuti iminkana waanu nabad qabnaa haddaba ma ahan markii ugu horraysay oo kalluumaysato u jallaabasho doontay badweynta hindiya dib loo helo kuwa oo qaarkood ilaa iyo hadda aanan la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen toddobaadkan gudihii ayay ahayd mar kalluumaysato soomaali ah oo muddo ka badan bil lagu la'sanaa biyaha badweynta hindiya si kala gargaar ah looga helay xeebaha dalalka sirilang maldives iyo singabur wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa heshiis kala dhex dhigtay beelaha laysaan iyo garwaale oo ka mid ah beelaha dego gobolka baay warbixinta warkani waxaa eegaya maxamed sheekh munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen marti kala duwan ayaa waxaa lagu heshiisiinayay beelo walaalo ah oo kala ah beelaha laysaan iyo garwaale oo wada dega wilaayada islaamiga ah ee baay beelahan walaalaha ah ayaa dhex maray dagaal ugu dambeyntii sababay gacan ku hadal oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac khilaafkooda ayaa salka ku hayay oo isku maandhaafeen dhulbeere dhacaduleedka waqooyi ee degmada bardaale ee gobolka baay waxaana colaadu gaartay halkii ugu sarraysay iyadoona labada beelood ay isku qaateen hubka halkaasna ku daato dhiigga la xarimay markii ay dhibaatooyinkaas adag isku geysteen labada beelood ee walaalaha ah waxaa soo farageliyey dagaalka oo soo kala dhexgelay wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo kulamo iyo dowro toban maalmood socotay ay qaataan qabaayilka udhexaysa dirirta wixii ay juhdi geliso oo ay soo dharaanjiso wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa ugu dambeyntii ku guulaysatay inay soo laabto albaabka colaada ee udhexaysa labada daraf ayna fidiso gogol nabadeed oo sulxi iyo musaalaxo ah taasoo iyagoo faraxsan oo ismarxabaynaya laabtana isgelinayaan ay soo saareen bayaan ka kooban dhowr qodob ayna uga soo laabteen oo ay ku heshiiyeen ismaandhaafkii soo dhexgalay ujeeddo bayaan ku saabsan heshiis laga gaaray isla maandhaaf u dhexeeyay labada beelood ee walaalo ah laysaan iyo garwaale kulan ay barbar socotay dowlo diini ah una dhexeeyay labada beelood iyo walaayada islaamiga ee baay ayaa waxaa ku soo baxay qodobadani soo socda kow labada beelood inay ka heshiiyeen wixii madmadow ahaa ee u dhexeeyay labo wixii ku saabsanaa kiisaska dilka ah waxaa lagu wareejiyey maxkamadda shariicada islaamka namber saddex wixii ku saabsan khilaafkii dhulka waxaa laysku waafaqay in la raaco xukunkii hore
sidoo kale waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha laysaan ugaas sheekh nuuro madey waxa uuna caddeeyey inay heshiiyeen beesha ay isgaareen ayna ka dambaysay heshiiskan ay mirihiisa guranayaan wilaayada islaamiga ah ee baay
wali intu ku sheega fadeey xaaladooyinka intan roogna walaa wali lanroogi ninana sheegay anagadaas walaa nin lanroogi may haytay ismaan waay oo lama beelod ba i hargaang ay ku dhahay ba i hargaang madi ana laha haysheelgooy hatana hoogir imaandaw bariyoorso aylikajeed hatan garwaali leysa taasaa heliisye yaan fadheeni yaamogo alxamdulilah ilaahiya ka mahadsan niin suurgali inyoonaytiyadahayti niin suurgali nabadiye ayna gacan gobaday ariirwalilare inti baboodas utaal sheeka alas onoo hata weliba de'daan anta dhonta oo fadna weliba ho horkahaan walinanare kwaaliya meelmasin ku jarto kooya anta wali taalee lamba meeli rooga ka ogaadey garwaali ileysaan inay aadi i aaw ka haaya hatana aadi i aaw ka eyin heliiskiina hatana gacanta isku haysadaan taasaa in sheegana lankasta meeliroog ilaahee mahadlee intii ay socotay xafladdan waxaa isagana markiisa manasada lagu soo dhoweeyey ugaaska beesha garwale ugaas xasan afweyne isagoona raacay tubtii uu raacay ugaaskii hore ee beesha laysaan waxa uuna caddeeyey oo farta ku fiiqay in la xaliyey khilaafkii u dhexeeyey
alxamdulilaah aleh subxaana wataala hasamaasan undhoonjedhana jiraasay dad muslimiin anigaari dad mujaahidiin ani waali lan kasba tuman iyo lahayso ilahay mar shajara lan aan haysane allagaa saka ma hasan khare silin sheegi odayaalka tin sheegan muddo afar bilood masbalka dhudhowee dhammaan walaala sali sheega u diriska isaga abtee sadiid hag baniaadin iska lahaan iska lahayan iyo wala yaroosha idaaminga ayaa shaydhaanga dhagali muddo maalintan laka dar sagaal maalmood ayaan taga jaraan wali asharada akhriisadayaan wali shuuran fadhiyaan ilaahay fadhijay warkii walaalka gebagabaawey matlaabuud awoodaas warma sheegadaano ilaahay subxaana wa tacaala askulle suunka maadiyaan alxamdulilah ilaahay waligiwala weydiisadaan ani hadku dambi lan wakle ilahay ninkanan lankii roog ilankii magun wayn sheegaane in walaalaha reer leysaamadi reer garwaala khalaafka lukadhidheegi jari ilaahay fadhijay maalintaan geeka noo gebagabaayo noo dhamaaday ugu dambayntii waxaa googasha nabadeed ee la dhex dhigay beelaha ilaysaan iyo garwaale soo afmeeray waaliga wilaayada islaamiga ah ee baaya sheekh xamse abu jacfar waxauna dardaaran qoto dheer oo dhaxalgala u jeeday labada beelood ee la dhexdhexadiyey taasi kadib insha allahu tacaala may dardaarama faday dhowr qodob qodobkan ka horreeya shaqadii meelinla ka qabadi oo sulxiga iyo musaalaxada ahayti dadka an ka horreeya oo xilku saaranyay inay tanfiidiyaan fuliyaan waana ka dheganaadano laazima akhyaartan inta fadhiida waa nambarka koowaad isin ah dadka reersin ku jara nambarka lamaad ee nambarka saddexaad shal galaya kow isin lisin ku fada hoolan ani ka dhaqantan ka dhag ka dhagaagdan waana ka dhagantaan waan iltizaamtan lankasta naftiis ini heliiski imbaalgaan heliiski usu muslimiinta hortiyo ka saxiixi ka qori ka edaayi bayaanna ka jeedi lankasta anta kumada ma indir daaramaane layow heliiski an khilaaftooy adag lankii oday ana umuto oday inka nagoy lankii shaksi ahoo akhyaaro ka dhajaroona ada naftataa may buaa heliiskaasi inay iltizaamta iskaday insha allah mar lamaad iyo mar saddexaad may inis dardaaramaane istiqaama ilaahay diinta sane laka toosanaad ilaahay diinta sane laka toosanaad ilaahay diinta sane laka toosanaad lankii ilaahay diinta iska toosan tabaaraka wa tacaala usiina dhamma hadeeraw dhibshayna haa dadma hadeeraw usiina walma dhawo usiina may dhawo banaanka dareera ma eraasen karshe geed ma goobsado kanna ma dhabow kanna ma dhabow wakaa
heshiiskan ayaa ku biiraya heshiisyada wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dhexdhigayaan qabaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha ismaandhaafka soo dhexgala kulankan heshiisiinta ah ayaa kusoo aadaya iyadoo gobollada dalka soomaaliya ay ka curteen dagaalo ahli ah ee u dhexeeya qabaa'ilka ku nool meelaha ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo maamulada shisheeyaha dhidibada ugu taagay dalkeena soomaaliya ay sheeda sare ka daawanayaan alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal ku saabsan qaybta toddobiyo labaatanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix oo laga qaybiyey deegaanka yaqle ee wilaayada islaamiga higedo warbixintani waxaa inooga diyaariyey cali aadan kanaalka wararka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey mashruuca qaybinta sakada xoolaha qaybtii toddobiyo labaatanaad deegaanka yaaqle oo ka tirsan walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa laga qaybiyey sakada xoolaha iyadoona dad masaakiin iyo foqor isugu jiro loo qaybiyey xoolaha xoolaha la qeybiyey waxay ka koobnaayeen geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii la siiyey ariga ayaa ka warmay tirada la siiyey ee ariga ah
degmada yaqla mujaahidiinta ari soddon shanay siisay ilaahay baa ku maasan ayagaa khayr allah siiya ariga soddon shanay siinu sekadiya wasalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahi raxmaan raxiim wadaadaha allaha barakeeye waxay i siiyeen soddon iyo shan nafoo are mujaahidiintan waxaan ugu ducaynaa ilaahay ha barakeeye gacantoodan allah ma jiro kuwa guulaystan allah ka dhigay maktabka sakaawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada ku nool walaayaadka islaamiga ah markay sakada ka soo aruuriyaan dadkooda aqniyada ah waxay ku celiyaan dadka masaakiinta iyo foqorada ah dad hor leh ayaa ku dhintay dab ka dhashay dabeesha ee weli ka soconaya gobolka californiya oo ka tirsan dalka maraykanka warkani waxaa ka waramaya mahad cubeyd waad mahadsan tahay walaalkaa waddanka maraykanka dadka ameerikaanka ah iyo dowladdoodaba wuxuu allaah ku salliday masaa'ib rabbaani ah oo uga timid xaggiisa taasoo ay xilligan aan hadlayno la nool yihiin islamarkaana ay dareemayaan dhibaatadeeda ee muddo haatan laga joogo afar maalin ayaa waxaa qiimo u dhow magaalada los angeles ee dhacda gobolka californiya ee dalka maraykanka ka bilowday dab ka dhashay dabaylo xooggan oo uu allaah ku salliday maraykanka debkii ayaana sida uu u fidayey waxa uu soo gaaray magaalada los angeles oo markii horeba ay ka jirtay dabayl xooggan taasoo joojisay dhammaan dhaqdhaqaaqyadii ka jiray magaalada ee durbaba indhaha caalamku waxay ku jeesteen los angeles iyo waxa ka soconaya gudaha maraykanka gaar ahaan gobolka californiya een waxayna indhuhu markiiba qabteen ee dab aad u xooggan oo ku fidaya magaalada los angeles oo dhacda mid ka mid ah xeebaha dalka maraykanka ahna magaalo caan ku ah dalxiiska dabkan sidaan hore iisoo sheegnayba waxa uu ka dhashay dabayl xooggan oo uu allaah ku salliday dadka ameerikaanka ah dabayshan ayaa waxa ay dhalisay dabkan dabkiina wuxuu noqday mid xooggan oo aad u fiday islamarkaana soo gaaray magaalada n meelaha oo aadka ugu fiday waxaa ka mid ah dhanka waqooyi ee dadka ameerikaanka ah waxay isku dayeen islamarkiiba n iyo kooxahooda debdemiska inay ka hortagaan islamarkaana dabkan demiyaan hase ahaatee wax tabar iyo taag ah way u waayeen maadaama waxa ku socda ay yihiin musiibooyin ugu yimid xagga allah subxaanahu wa tacaala intaanan u gudagelin khasaaraha ka dhashay ee dabkan iyo dabaylaha iswata ee marka hore aanu ku bilowno intay leegyihiin xajmiga waxa ka dhacaya halkaasi ee dabaylaha ee gobolkaasi ka bilowday ayaa ah dabayle aad awooddooda u sarrayso oo waxaa la tilmaamayaa in dabayshan ay saacaddii jarayso dhul dhan boqol iyo konton kilomitir waxay sababtay dabayshan ama dabaylahan ay sababeen in dhammaan ay joogsadaan dhaqdhaqaaqyadii gaadiidka islamarkaana darawallada si gaar ah loogu baaqo inay ka taxadaraan safaradooda haddii aan u imaano dabka iyo khasaaraha uu geystay magaalada los angeles oo ah haatan halka ay hadalhaynta ugu badan ka taagan tahay tirakoobkii hadda ugu dambeeyey ee ay warbaahintu soo tabinayso wuxuu sheegayaa in toban ruux uu dilay dabkan oo ay ku gubteen dhanka kalena ay ku barakaceen in ka badan boqol kun oo qof boqolkaas kun oo qof waxay ka barakaceen dabkaas ku fiday magaalada oo afar jiha ka haysta kooxaha debdemiska ee maraykanka gacanta ayay ka taageen dowladda maraykanku waxay isku dayday awood intaay leedahay inay ku bixiso dabkan sidii ay u dimi lahayd hase ahaatee dhammaan iskudayadii ay samaysay waa ay ku fashilantay wuxuuna madaxa kooxaha debdemiska ee magaalada los angeles sheegay in dabka halkan ka jiraa uu ka badan yahay awooddooda islamarkaana aysan haynin dad ku filan oo demi karaa waxay wararku tilmaamayaan in halkii daqiiqo oo keliya dabkan uu gubayo dhul lagu qiyaasay shan garoon oo ah kuwa waaweyn ee kubadda lagu cayaaro taasoo muujinaysa baaxadda iyo xajmiga uu leeyahay dabkan ee dabku aad ayuu u fidayaa marba marka ka dambaysa wuxuuna gubayaa guryo hor leh oo ka tirsan magaalada ee dadka ameerikaanka ah markii ay musiibadan la kulmeen waxay keliya awooddoodu ku soo aruurtay inay cagahooda ku baxsadaan maadaama aysan wax gawaari ah soco karin oo dhanka kale ay socdaan dabayle aad u xoogan oo diidaya in gaadiidku uu dhaqaaqo taasoo mar kale ay ka baqeen in naftoodu ay halis ku gasho iyagoo halis kale ka cararaya saa daraaddeed wayna isaga carareen magaaladii iyadoo gubanaysa ayayna gadaashooda uga tageen maalmihii lasoo dhaafay hawada sare ee magaalada los angeles waxay noqotay mid hawadeedii ay hareeyeen holac iyo qiiq isla socda ee waxaadna arkaysaa sawirro laga soo qaaday oo muujinaya dabka iyo sida uu u gubay qaybo badan oo ka mid ah magaalada markay halkaas marayso dadka muslimiinta ah ee waxa ka dhacay los angeles waxa ay ka bixiyeen falcelinno waxayna isa soo barbar dhigeen xasuuqa uu maraykanku ka wado dunida muslimka iyo masaa'ibtu allah subxaanah wa tacaala ku salliday dadka ameerikaanka ah oo waxaa aad la iskula dhex marayey ee sawirka xaafadda jabaaliya ee magaalada khaza oo la og yahay intaay dowladda maraykanku xasuuq ka geysatay iyadoo garab siinaysa ee maamulka yuhuudda ee halkaasi xoogga ku haysta iyo sida ay u gubatay magaalada los angeles ee sawirro laga soo qaaday oo muujinaya magaaladii oo dambas noqotay tacliiqaadka dadku ay bixinayeen waxaa ka mid ah in sida ay u burburtay oo dabkan uu u burburiyey magaalada los angeles uu ka daran yahay burburka ka jira magaalada khaza oo waxay dadku tilmaamayaan in siday u burburtay magaalada los angeles aysan u burburin magaalada khaza waxayna halkaasi dadku ka fahmeen in allah subxaanahu wa tacaala uu maraykanka ka aargoosanayo islamarkaana ee tusayo in haddii ay iyagu isku arkeen inay dunida ugu awood badan yihiin uu ka awood badan yahay allah subxaanahu wa tacaala oo koonkan abuuray ameerikaanka abuuray halka ay degan yihiin dejiyey hantida ay maanta dadka muslimiinta ah ku gumaadayaanna siiyey muslimiin badan ayaa marka dhanka kale la fiidiyo maanta ee aad ugu faraxsan oo farxad badan dareemaya markay indhahoodu qabtaan waxa ka dhacaya gudaha maraykanka ee dadkii ameerikaanka ahay oo barakacaya islamarkaana dhabarkooda uga tegaya wixii ay hanti lahaayeen iyo wixii ay adduun haysteen dhammaantood iyagoo keliya gacmaha haysta carruurtooda ee markaad aragto sawirrada ka imaanaya magaalada los angeles waxaa markiiba maskaxdaadu ay suuraysanaysaa xajmiga inta ay leegyihiin waxa halkaasi ka socda iyo inay yihiin wax ka baxsan awood bani aadan waxayna sawiro kore oo laga qaaday eh, magaalada muujinayaan in inta dabku uu soo maray ay dhammaanteedba gubatay dabkan ayaana siday wararka la helayo tilmaamayaan gubay ku dhowaad boqol kun oo hektar dhul lagu qiyaasay ee magaalada los angeles waxay ahayd eh, magaalo cagaaran haatanna waxay isku beddeshay magaalo kalarkeedu noqday caddaan iyo madow isku jira kadib markii ay aada u gubatay waxaana tirakoob dhaqaale oo la sameeyey uu sheegayaa in dabkan intii uu socday uu magaaladaasi ku burburay dhaqaale ka badan konton bilyan oo dollar welina dabku waxa uu ku sii fidayaa qaybo ka mid ah magaalada ee dadka muslimiinta ah fariimaha ay u dirayaan ee dowladda maraykanka iyo dadkeeda waxa ay yihiin in maraykanku haddii uu awood isbiday dunidana in badan ku amarku taagleeyey oo maanta awooddii uu xasuuq badan uga geystay dunida dadkiisa ku badbaadiyo waaba haddii uu ka hortegi karo awoodda allah ee ee weli dadka muslimiintu maraykanka kama ay suulin inay habaarayaan iyagoo allah subxaanahu wa tacaala uga baryayay inuu masaa'ib ku sallido tan hadda haysatana u kordhiyo waxayna dadka muslimiinta ah islamarkiiba soo xasuusanayaan ducadii ay dadka muslimiintu sannadaha badan ku celcelinayeen ee allah subxaanahu wa tacaala ka baryayeen in maraykanka uu rabbi halaag u keeno ee waxaa jirta dhanka kale waxyaabaha muujinaya inuu maraykanku masaa'ibtan ku soconaysa gacanta ka taagay islamarkaana tabar iyo taagu waayey waxay tahay in dadkii ugu tala galay inay dabkan dembiyaan marka hore diyaaradihii ay ku demin lahaayeen ay u kici waayeen dabaylo xooggan oo jira awgood kuwaasoo ay uga baqeen in diyaaradaha laftooda ay ku ridaan halka uu ka holcayo dabka intaasi marka laga soo tago waxay sameeyeen iskuday kale oo ah in dabka ay demiyaan iyagooo dhulka jooga waxayna fureen tubooyin waaweyn waxaana ku dhacday in biyihii ay ku fureen dabka ay ku soo laabtaan isla halkii ay ka fureen oo ay soo celiyeen dabaylaha xooggan ee halkaasi ka jira waxayna xilligaasi wixii ka dambeeyey ka badin waayeen inay ka quustaan iskudayo kale oo ay sameeyaan ee markaan soo koobno hadalka ee dowladda maraykanka iyo dadka ameerikaanka ah wuxuu allah subxaanahu wa tacaala bilooyinkii lasoo dhaafay oo keliya ku salliday masaa'ib waaweyn oo isxigxigtay waxaa la xusuustaa dabaylihii iyo duufaanadii iswatay ee dhowaan ku dhuftay dalka maraykanka gaar ahaan magaalooyinka xeebaha dhaca ee duufaanadaasi iyo dabaylahaasi ayaa sida la xusuusta ahaa kuwa sidan oo kale guryaha iyo dadka ku dhex jiraba cagta marinayey waxayna ku soo lalaabteen tiro dhowr jeer ah markana wuxuu allaah ku salliday dab iyo dabaylo isu warkan wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda maraykanka ayaa yukrain u ballan qaaday gargaar militari oo qiimo sare ku kacaya xogahayaha difaaca maraykanka ayaa sheegay in dalkiisa uu bixin doono xirmo gargaar militari oo ku kacaysa shan boqol oo milyan oo dollar taasoo lagu deeqayo dowladda yukrain ee dagaalka ba-an kula jirta ruushka austin ayaa intaa ku daray in xirmada ay ku jiraan gantaalo dheeraad ah oo loogu talagalay ciidamada cirka yukrain rasaas badan iyo qalab kale oo lagu taageerayo diyaaradaha f lix iyo toban ee yukrain austin waxa uu tilmaamay in dalal ay ka mid yihiin britain germany iyo norway ay bixin doonaan gargaar militari oo ku kacaya balaayiin dollar sanadkan gudihiisa kaasoo lagu taageerayo ukraine dhanka kale xogaayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ayaa sheegay in maraykanka iyo in ka badan konton waddan ay u taagan yihiin sidii loo xoojin lahaa in ukraine ay yeelato awood ay isaga difaacdo waxa uu ku tilmaamay gardarada ruushka waxaa xusid mudan in tan iyo markii uu bilowday dagaalka ruushka ku hayo ukraine dabayaaqadii bishii februari ee labada kun labaiy labaatankii ay washington siisay kiyev gargaar militari oo qiimihiisu ka badan yahay lixdan iyo shan bilyan oo dollar iyadoo jarmalku uu galay kaalinta labaad kaasoo huray gargaar qiimihiisu uu dhan yahay sagaal iyo labaatan bilyan oo dollar wararkii alfurqaanna waa naga intaa